galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab sabti ah sagaal iyo tobanka bisha janaayo sannadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa afarta galabnimo waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee toddoba-iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab iyo nuur xasan nuur buqaari
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah weerar al-shabaab ay ku qaaday xero ay milatariga soomaaliya ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo waa mahadsan tahay walaal dagaalka wuxuu ka dhacay baarsanguuni ay soo weerareen saaka wakti arooradii hore kooxaha khawaarigta ah alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaa markii dambe wuxuu ku fiday meesha la yidhahdo koban iyo araar iyo ilaa halkaas uu ku fiday oo cayrsigii lacag sare lagu gaaray waxaa kalood dhegaysan doontaan dilal afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump oo maanta lagu wado inuu u qudbeeyo qaranka ayaa sheegay inuu ku dhawaaqi doono go-aano waaweyn oo quseeya xirnaashiyaha qaybo ka mid ah dowladda iyo amniga xuduudaha trump ayaa sheegay in go-aanadan uu kaga dhawaaqi doono xafiiskiisa aqalka cadgalabta saddexda xilliga washington waxaa kale uu tilmaamay in uu ka hadli doono xaaladaha bini-aadanimo ee ka taagan xadka koonfureed ee maraykanka ismirwaa u dhexeeya mudanayaasha dimuqraadiga iyo kuwa jamhuuriga ee koongareeska oo ku saabsan derbi uu madaxweyne trump rabo inuu ka dhiso xadka koonfureed ayaa sababay in muddo sagaal iyo labaatan maalmood ah ay xirnaadaan qaybo ka mid ah xafiisyada dowladda federaalka trump ayaa dalbaday lacag ka badan shan bilyan oo doolarka maraykanka ah halka dimuqraadiyiintu ay ogolaadeen keliya hal bilyan oo doolar
ugu yaraan labaatan ruux ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii ay tubo shidaalka qaado ku qaraxday bartamaha dalka mexico jimcihii shalay qaraxa ayaa la sheegay inuu yimid ka gadaal markii ay dhuunta shidaalka qaada bilowday inay dilaacdo waxaana dhimashada ka sokow la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen dad ka badan lixdan ruux saraakiisha ammaanka ee magaalada tulelban ayaa sheegay in dilaaca tubada ay sababeen tuugo si olokac ah u dilaaciyey tubada si ay u xadaan shidaalka madaxweynaha dalka mexico andres manuel lopez ayaa amray baaritaan lagu sameeyo qaraxa waxaana uu ka codsaday dhammaan hay-adaha dowladda inay taageeraan dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay weerarka
kadib qarax xoogan oo jimcihii shalay lagu weeraray magaalada bogota ee caasimadda colombiya ayuu madaxweynaha dalkaasi ugu baaqay dowladda cuba inay soo xirto toban xubnood oo ka mid ah jabhadda e l n ee ka dagaalanta colombiya kuwaas oo hadda ku sugan magaalada havana evan duug ayaa ku tilmaamay qaraxii shalay lagu qaaday akademiyadda ay booliska ku leeyihiin magaalada bogota mid cadowtinimo ah waxa uu sheegay uu u sheegay shacabka colombiya inay iska caddahay in fallaagada e l n aysan diyaar u ahayn inay qaadato heshiis nabadeed bayaan uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi cuba bruno rodriguez ayuu ku sheegay in cuba ay si aad ah u ixtiraami doonto heshiiska nabadeed ee ay horey u kala saxiixdeen dowladda colombiya iyo jabhadda e l n qaraxi shalay ka dhacay dalka colombiya ayaa waxaa ku dhintay koob iyo labaatan ruux
madaxweynaha maraykanka madaxweynayaasha maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa kulmi doona dhammaadka bisha labaad ee sanadkan sida uu shaaciyey aqalka cad ee dowladda maraykanka looga arrimiyo madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay hadalkaasi shalay kadib markii uu la kulmay kim yon ol oo ah ergeyga ugu sarreeya arrimaha nukliyeerka kuuriyada waqooyi sida aqalka cad uu sheegayna waxyaabaha laga wada hadlay waxaa ugu waaweynaa sidii ay dowladda kuuriyada waqooyi uga tanaasuli lahayd hubka nukliyeerka wadahadallada madaxweynaha maraykanka iyo ergeyga kuuriyada waqooyi oo ah nin lagu tilmaamo inuu yahay qofka ugu dhow hogaamiyaha dalkaasi ayaa waxa ay socdeen muddo saacad iyo bar ah
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a aan ku horreynay wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay saaka weerar xoogan ku qaadeen saldhigay militariga dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarsan guuni oo ilaa iyo konton kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada kismaayo ilawareediyo ay la hadashay v o e da ayaa sheegay in ugu yaraan sideed ka mid ah askartii saldhiga ku sugnaa iyo lix maleeshiyada al-shabaab ah ay ku dhinteen weerarka waxaa kale oo soo baxaya warar sheegaya in maleeshiyadii al-shabaab ee weerarkaasi geysatay ee duqeyn cirka ah ay la beegsatay oo khasaare xoogan uu ka soo gaaray wariyaha v o e da qadar maxamuud xareed ayaa warbixintan kasoo diray magaalada nairobi weerarkan oo bilowday abbaaro afartii aroornimo ee saaka waa berigii ayaa ku bilowday ilaa laba qarax ismidaamin kuwaasoo ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ilaa saddex jiho kala beegsadeen laba saldhig oo ay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta jubbaland ay ku kala leeyihiin deegaanka baarsanguuni oo qiyaastii konton kilomitir dhinaca waqooyi oga beegan magaalada kismaayo qaraxyada ismidaaminta ah kadib waxaa xigay weerar rasaas ah oo ay maleeshiyaadka al-shabaab ku ekeeyeen saldhigga waxaana goobjoogayaashu ay xaqiijinayaan in dagaal muddo kooban socday kadib ay maleeshiyaadka al-shabaab si kooban oo la wareegeen saldhigga inkastoo markii dambe ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland oo gurmed ahaan u yimid ay markii dambe ka saareen maleeshiyaadkii saldhigga la wareegay waxaa jira warar kala duwan oo ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaalka goobjoogayaal iyo howlwadeenno caafimaad oo ku sugan cisbitaalka guud ee magaalada kismaayo ayaa v o a u xaqiijiyey in cisbitaalka kismaayo la soo gaarsiiyey meydadka toddoba askari iyo dhaawaca labaatan kale waxaa sidoo kale jirtay khasaare ciidamada jubbaland ee gurmadka u tegay deegaanka baarsanguuni ka soo gaaray gaari minaysnaa oo ay maleeshiyaadka al-shabaab jidka dhex dhigeen goobjoogayaal ayaa sidoo kale v o a u xaqiijiyey in maleeshiyaadkii al-shabaab ee laga saaray saldhigga baarsanguuni oo hub iyo saanad militari ka qaatay saldhigga ay markii dambe diyaarado dagaal ku duqeeyeen inta u dhexaysa baarsanguuni iyo buundada araare waxaana jira khasaare xoogan oo maleeshiyaadka al-shabaab ka soo gaaray weerarkaasi dhanka cirka ah inta uu socday dagaalka baarsanguuni waxaa la ii xaqiijiyey in al-shabaab looga dilay dagaalkaasi ilaa lix qof balse waxa ay wararku sheegayaan in khasaaraha al-shabaab dagaalka ka soo gaaray uu ka badan yahay midka duqaynta ka soo gaaray macadda khasaaraha dhimashada rasmiga ah ee maleeshiyaadka al-shabaab ka soo gaaray duqaynta balse mas-uuliyiinta maamulka jubbaland waxay sheegeen in al-shabaab ay ka dileen saddex iyo toddobaatan ka mid ahaa maleeshiyaadkii saaka aroorti weerarka ku soo qaaday saldhigga baarsanguuni diyaaradaha ayaa duqaynta la beegsaday gaari nooca soomaalidu ay u taqaano yuudhiga kaasoo jiidayay laba gaari oo nooca cabdibilaha ah kuwaasoo ay al-shabaab ka soo qaateen saldhigga baarsanguuni ee ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa jubbaland goobjoogayaasha ayaa sidoo kale v o a u xaqiijiyey in dhaawacyada cisbitaalka magaalada kismaayo la geeyey ay ku jiraan dhaawacyo aad u liita ciidamada xoogga dalka ee s n a iyo kuwa jubbaland ayaa markii dambe dib ugu laabtay saldhigyadoodii baarsanguuni walow ay jiraan cabsi ah in miinooyin badan ay maleeshiyaadka al-shabaab ku aaseen gudaha saldhigga kooxda al-shabaab ayaa bishii juun ee sanadkii hore askari maraykana ku dilay deegaanka baarsanguuni kadib markii ay sidan oo kale weerar ku soo qaadeen saldhig ay ciidamo maraykana ku lahaayeen deegaankaasi khadar maxamuud xareed v o a nairobi aad buu mahadsan yahay qadar weli dhinaca wararka jubbaland ayaan ku jirnaaye maxamed colaad xasan ayaa qadka telefoonka magaalada kismaayo kula xiriiray si uu dagaalka wax uga weydiiyo afhayeenka wasaaradda amniga ee jubbaland cabdinuur ibraahim xuseen
waa mahadsan tahay walaal dagaalka wuxuu ka dhacay baarsanguuni ay soo weerareen saaka wakti arooradii hore kooxaha khawaarija ah alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaa markii dambe wuxuu ku fiday meesha la yidhahdo koban iyo araar iyo ilaa halkaas uu ku fiday oo ayaga cayrsigii la cayrsana lagu gaaray haye wax khasaaro dagaalkaa ka dhashood og tahay wallahi niyow kooxaha soo weeraray halka alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaa gaaray khasaare aada iyo aada u weyn waxaa laga gubay gaari weyn oo biji ah oo soomaalida biji utaqaano iyo laba gaari oo cabdibilah oo qori u saaraa saddexda gaari waxaa saaraa ciidan gaariga bijiga ciidanka saaraa konton iyo saddex konton iyo afar ayaan saa xogta ku helay masaareed labada gaari ee yar cabdibilyaalka ahna kiiba waxaa saaraa shan iyo toban alxamdulilah waxaan haddaynaynaa in hal qof aysa gawaarida dadkii saaraa meeshana khasaare baanu kasoo gaaray kooxaha khawaarija annaga waxaan maqlaynaa xog kale oo ah in al-shabaab lix ka dhimatay ciidamada dowladda soomaaliyana sideed halkaa lagaga dilay sagaal iyo tobanna lagaga dhaawacay waxaa ma jiraan baad leedahay walaal wax ka jira oo ilaahay abuur ma jiro ciidamada soomaaliyeed ee wax khasaaro oo soo gaara inuu hayaraas ma jirto dhagartooda waa laga warhayay waa laga foojignaa meelaysa filinaynin baana loo ii sheeg looga yimid halkaana jab ayaa ka raacay waxay sheeganayaan ama qolooyinka cadowga warkooda buubuuniya ay tilmaamayaan waxba kama jiraan xog kaloo aan helayna waxay sheegaysaa in ciidamo dowladda soomaaliya ka tirsan meedadkooda iyo dhaawaca kuwo kale oo dhowr iyo toban gaariya in la keeno cisbitaalka magaalada kismaayo oo lagu dabiibayo xogtaa waxaad leedahay afayeen ahaan ma jirto adeer xogta meeshaad kasoo sheegay ma garan kara aniga wax ka jiro inaba ha yaraatee ma jirto de qof dhintay ama wax dagaal dhacayna waxaan qarinayna ma garanayno lakin meesha wax khasaar oo ina haddaad sheegayso waxaad sheegayso ka dhacay ma jirto wax nooga dhintayna hadda ma laha alxamdulilahi rabbilcaalamiin cadowgaana wuu jabay si baaxadle buuna u jabay annagana wax hadda khasaar ah oon isheeg hadda dhimashada dhibaatada aad sheegayso oona soo gaari ma jirto laakiin cabdinuur marka dagaal meel ka dhaco oo laba ciidan oo hubaysan ay wax isyeele isdagaalamaan dhinacadan khasaare la-aan ma noqon karo inta badan marka ma waxaad leedahay al-shabaab ciidankii meesha yimid oo dhan waan laynay innagana qof noogama dhiman dabcan horta waxaan filayaa de ciidankii meesha yimid oo dhan waa laynay ma aha warkayga ciidan xoog le ayay meesha kusoo weerareen ciidankii kusoo weerareen intaan ka laynay aan hubno wey waxaan ku cadaynayo de annagana ciidanka iyaga difaaciisu ku jiray waana laga foojignay dhagoorto dhagartooda alxamdulilahi rabbil alamin wax khasaara ah oo hadda aan ku sheegi kara inaba ha yaraatee ma jirto dhankayga marka hal askarina noogama dhiman baad leedahay ha bay dhaawac waa jiray dhowr wiil oo dhaawac fudfud u gaari waa jiray laakiin wax dhimasha ah inaba ha yaraatee ma jirto wa waa gartay marka saldhiggan la weerare waa saldhig noocee ah waa saldhig baar sanguuni oo ay ku sugan yihin ciidamada jubbaland ee daraawiishta iyo ciidamada s n a ama dowladda federaalka xooga dalka marka waa saldhigii bishii juun sanadkii hore ciidamada maraykanka iyo kuwa kenya iyo kuwa dowladda soomaaliya iyo kuwa jubbaland oo ka wada howlgalaya shabaabku ay hoobiyaasha ku weerareen oo uu askariga maraykanka ku dhintay afarta kalena ay ku dhaawacmeen ha waa gartay imise uu jiraa magaalada kismaayo magaalada kismaayo wuxuu u jiraa ilaa iyo konton kilomitr lixdan kilomitr meelahaynu dareen
aad buu u mahadsan yahay afhayeenka wasaaradda amniga ee jubbaland cabdinuur ibraahim xuseen qadka telefoonka ayaa waxa ugu warramayey waryaheena maxamed colaad xasan
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a magaalada muqdisho afar iyo labaatanka saac ee lasoo dhaafay waxaa ka dhacay dilal loo geystay howlwadeenno ka shaqaynayay degmooyinka hodan iyo howlwadaag dadka la dilay ayaa waxaa ku jiray guddoomiyihii dhallinyarada degmada hodan zakariya hadaafow wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray laba wiiloo dhallinyaro ah ayaa siyaabo kala duwan loogu kala dilay degmooyinka hodan iyo howlwadaag sakariye xuseen hadaafow wuxuu ahaa guddoomiyihii dhallinyarada degmada hodan koox hubaysan ayaa ku toogatay gudaha degmada goobtana ka baksatay sakariye wuxuu ahaa wiil dhallinyaro ah firfircoon door wanaagsanna ka qaata arrimaha bulshada gaar ahaana xoojinta dhallinyarada dadka yaqaana sakariyo la hadla v o e-da waxay sheegeen in sakariya si gaara ugu howlanaa xaqiijinta amniga iyo isku soo dhowaanshaha ciidamada amniga ee dhallinyarada maxamed xuseen lafoole oo ka mid a dhallinyarada muqdisho wuxuu u sheegay v o a in hadaafu ay wada shaqeeyeen muddo sanad iyo bar ah kuna xasuustay inuu ahaa qof aada u jecel isku soo dhoweynta dhallinyarada iyo xoojinta awoodooda sakariye wuxuu ahaa gudoomiyaha dhallinyarada ee degmada hodan waxaan wada shaqeyneynay muddo gaaraysa ilaa iyo sanad iyo bar ugu yaraan ayaan wada shaqeyn jirnay rumaantii wuxuu ahaa qof dhallinyaro ah oo aada u firfircoon oo degan oo markii laga soo tago dhalinyaronimada shaqadiisa aada ugu firfircoonaa inta aan sakariye ka aqaano rumaanti waxyaabaha inta badan aan iskugu imaan jirno kawada shaqeyn jirna arrimaha dhalinyarada maadaama magaalada muqdisho ay magaalo weyn tahay degmo kasta waxay leedahay guddoomiye dhalinyaro sidaas daraaddeed waxaa loogu talagalay in dhalinyarada guddoomiyahaasi uu update gareeyo oo run ahaantii wacyigeliyo oo dhalinyarada degmada isku xiro sidaasi lamid anaga dhalinyaro ahaan markaa u baahano inaan degmooyin ka shaqeyno dhalinyarada koowaad oo aan la macaamileyno oo aan la xiriireynay oo aan wada shaqeyn aan wada shaqeynayna ayuu kamid ahaa sakariye
hal sane barbaad wada shaqeyseen howlaad wada qabateen maxaad ka wada shaqeynayseen
wallahi waxyaabaha ugu weyn waxay ahayd wacyigelinta dhalinyarada sidii dhalinyarada loogu xiri lahaa maxaa la lahaa degmooyinka maadaama dhalinyaradu markii dalku burburay dowladnimadii dadku ay hilmaameen oo aynan qofka dhalinyarada ma u furfurneen inuu degmo aado zakariya wuxuu ka mid ahaa dadka degmada loogu yimaado ayuu ka mid ahaa degmada hodan waxyaabaha inta badan xoogood aan ka shaqeynayna waxay ahayd isdhexgalka dhalinyarada wacyigelinta dhalinyarada nabadda oo kale amniga oo kale waxyaabahaas ayaa inta badan sakariyo muxuu ahaa aan ka wada shaqeyn jirnay wuxuuna ahaa shaksi dhalinyaro ah oo rumaantii aan dhihi karo dhiigga magaalada muqdisho u baahan tahay ayuu ka mid ahaa marka sidoo kale degmada howladaag maanta waxaa lagu dilay wiil dhallinyaro ah oo ka shaqeynaya maamulka hoose degmadaasi koox hubaysan ayaa dilka geysata goobtana ka baxsatay saraakiisha amniga iima sheegin in gacanta lagu soo dhigo cidda dilka geysatay marka la fiiriyo dilalka qorshaysan ee loo geysanayo dhallinyarada haldoorka muqdisho waa kuwa soo laalaabtay dilalka ka dhaca muqdisho afar labaatankii saaca lasoo dhaafa waxay imaanaysaa xilli ciidamada amniga ay adkeeyeen ammaanka magaalada gaar ahaan iyadoo horan yihiin wadooyin muhiim ah gaar ahaan waxay kasoo gudba wadada wadnaha dowladda soomaaliya weli wax wara kama soo saarin dilalka qorshaysan ee lala beegsanayo dhallinyarada haldoorka u ah dhallinyarada muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho
aad buu umahadsan yahay wariyaheena cabduqaadir okey markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haysa sahre ciidla nuur
toddobaadkan warka soomaaliya ugu weynaa wuxuu ahaa golaha shacabka ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya oo meel mariyey wax kabedel lagu sameeyey xeerkii hore uu jiray ee qeexayay cidda noqon karta guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta noo soo diray markii fadhiga golahu soo dhammaaday arrintan ayay xildhibaanada baarlamanku si kulul uga doodeen iyadoo xildhibaan waliba la siiyey muddo saddex daqiiqa ah inuu ku soo koobo aragtidiisa waxaana xildhibaanada baarlamanka ka hor hadlay ka mid ah xildhibaan cali axmed jaamac jingeli oo sheegay inay ayaan darro tahay in maanta laga doodo in bangiga dhexe loo dhiibo maamulkiisa shakhsi ajnabi ah waxaa maanta layna hor keenay xeer maamul oo run ahaantii aynaanu garanaynin ujeeddada laga leeyahay qarankan oo lixdan sannadood ku dhowaad jiray oo jagooyinka dalka in la soomaaliyeeyo ay lixdameeyadii go'aankaa la qaatay in dib loo celiyo oo nin ajnebi ah bangiga soomaaliyeed loo dhiibo iyadoo ay jiraan kumaan kun soomaaliya oo run ahaantii aqoontii iyo kartidii iyo hufnaantiiba leh oo ka soo shaqeeyey baanan caalami ah oo hay-ado caalamiya ka soo shaqeeyey waxay la tahay inay ayaandarre iyo guuldarro weyn noqonayso haddii xeerkan laynoo keenay ujeeddadiisu yahay nin ajnabiya in la magacaabo xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ah xildhibaanada ayidsan qorshaha xeerkan ayaa dooddiisa ku saabsan arrintan qaabkan u dhigay marka ugu horraysa waxaan rabaa inaan waalax ka dhiga bangiga keenna ah maanta xaaladda uu ku sugan yahay inaan ogaano bangigeenna waxaa maamula for bointy five wax la yidhaahda ilaah baan idinku dhaariyey ilaa baarlamaankii sideedaad waxaa bangigaas lagu soo xulaayay wax la yidhahda for bointy five ninka ka hadlaaya maanta muwaadinimi iyo wax walba ka hadlaaya ee dalan u daqanaa leh ee bangigiisii bangiyadii baranjiyadii brimbangi iyo salaam banka ay ka hormarisan yihiin oo baqaaro allamooda bangigeenni ayaa waxaa leh ajaanibaa loo dhiibaya daqliga dalka meelaha ugu wanaagsan waxaa ka mid a dekedda yaa noo haayo oo daqliga soo aruuriya waxaa soo aruuriya shirkadda oo ajanibi ah eelaboorka yaa soo aruuriyay daqliga kasoo xerooda eelaboorka waxaa soo xereeya hay-ad shirkad ajanabi ah ninka halkaa inta soo taagay muwaadin muwaadinnimada ka hadlaaya shan shan sano markau joogayaa baasboor british inta la siiyaa wiilkiisana bangiyada ugu qaalisan ay ka shaqeeyaan discrimination waaye ma aha muwaadinnimo dalkeenna waxaan rabnaa inuu furfurnaado dalkeenna waxaan rabnaa inaan adduunyada wax la qaybsanno dalkeenna waxaan rabnaa inaan cadaalad dhaba dadkeenna loogu maamulo ugu dambayntii guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo kulanka shir guddoominayay ayaa cod u qaaday xeerka maamul xulista guddiga agaasinka bangiga dhexe ay xukuumadda u soo gudbisay baarlamanka waxaana uu ku dhawaaqay natiijada qaraarkan xukuumadda ay u soo gudbisay ee ku saabsan in loo ogolaado guddiga soo xulaya guddoomiyaha bangiga dhexe qofkii ugu darajo sarreeya ama ugu mudan oo imtixaankaasi ku guulaystay in la qaato xukuumaddu ay codsatay waxaa ka aamusay waa eber waxaa diiday toddoba-iyo toban waxaa ogolaaday boqol iyo konton iyo sideed sidaasuu sax ku yahay arkaas xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena wararka afrika ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa weerar qaraxyo iyo duulaan ishuwan ah oo lagu qaaday hoteel ku yaala magaalada nairobi oo lagu magacaabo duusi d two tirada dhimashada ayaa haatan lagu sheegay inay gaadhay koob iyo labaatan qof islamarkaana weli la la-yahay dad kale wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ayaa fiidnimadii maalintii weerarkaasi dhacay iiga waramay sidii xaalku ahaa sahara weli ma jiraan wax horumar ah oo laamaha ammaanku ay ka gaareen isku daga ay ku doonayaan inay ku xaqiijiyaan xaaladda hoteelka duusid ee magaalada nairobi oo galabta saddexdii galabnimo iyo xoogaa ay maleeshiya hubaysan ay gudaha u galeen hoteelka marka weli ciidamada ammaanku ayaa ku hareereysan hoteelka duusid xaaladana weli lama saadaalin karo inay wax iska bedeleen oo ay ku guuleysteen laamaha ammaanku inay maleeshiyaadku ay ka saaraan hoteelka laakiin waxaa weli ay wadaan ciidamada ammaanku inay soo badbaadiyaan dad badan oo ku jiray gudaha hoteelka mas-uuliyiin ayaana ka mid ahaa dadka ay ka soo badbaadiyeen hoteelka waxaa xusid mudan in barasaabka countiga migori ogot obando uu ka mid ahaa dadkii ay ciidamada ammaanku ay ka soo badbaadiyeen hoteelka marka sahara jawiga nairobi ayaa ka duwan jawigiyadii hore uu soo mari jiray maadaama caawa ay hoteelka la hadal hayo inay ku hoyanayaan afar nin oo hubaysan oo maanta galinkii dambe gudaha u galay hoteelka ururka al-shabaab ayaa dhagaystayaal sheegtay inay ka dambeeyeen weerarkaasi mas-uuliyiinta dalka kenyana waxay caddeeyeen in weerarkaasi ahaa mid argagixiso oo ay ku soo qaadeen al-shabaab waxaanay dablaydii weerarka soo qaaday habeennimadii salaasada ee ay arbacadu soo galaysay ku sugnaayeen gudaha hoteelka balse madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyaata ayaa subaxnimadii arbacadii sheegay in maleeshiyadii la laayey ciidamada ammaankuna ay soo afjareen weerarkii hoteelkaasi ka dhacay waa kan xuseen barre aadan oo warbixintan inoo soo kooba madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa shacabka dalkaasi kala hadlay telefishinka waxaana uu sheegay in dhammaan argagixisadii weerarka fulisay la dilay we have confirmation that 14 innocent lives were lost through the hands of these murderers.
waxaanu la xaqiijiyey in afar iyo toban qof oo aan waxba galabsan ay ku dhinteen gacanta argagixisada waxaana dhaawacmay tiro kale dal ahaan maanta waxaa noo taal tacsi qalbigayga iyo quluubta dadweynaha kenya waxa ay la jiraan dadkii aan waxba galabsan ee ku nafwaayey gardarro aan macno lahayn ciidamada ammaanka kenya ayaa boqolaal dad ah soo badbaadiyey kuwaasi oo ku xanibnaa goobtii uu weerarku ka dhacay
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa inta aynu mar kale kulmayno waxaannu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaana inoo daadihinaya ibraahim daanduray iyo caashe ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahimo toddobaadkan dhambaalladii sidii baanu u helaynaa dhegeystayaashu intaas waa la guursanayaa meherkii baa dhaca iyo carruurtii aa dhalanaysa maasha alla annagana akhrinta iyo heesaha wan wanaagsanaan ugu larayna diyaar baan lanahay waa tahay dhambaalka ugu horreeya caasha haddii aan kaa qaato waxa uu naga soo gaaray cabdinaasir macalin ruubow iyo cabdisalaan cabdulaahi cali dabar iyo cali xasan kaar gooye ismaaciil maxamed xasan iyo cabduladiif barre aadan iyo waxay yidhahdeen nasre aadan maxamed iyo m s isaaq jitam m s xasan sukorow waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan abshir aadan maxamed iyo xaawaluul oo aruuskooda uu ka qabsoomo bay yidhahdeen degmada bardaale gobolka bay waxayna leeyihiin ducadu waa daanduray waxaan leeyahay arooskaas allaha ka dhigo kii bashbashe barwaaqa lagala kulmo ee bana uuda kala siiyo owlaad qan qabto anigan aaminaya raacinaya dhambaalkan dhinacayga ugu horeeyana waxa uu naga soo gaaray waa tahniyad dhalasho waxaa dadka dirayana ugu horeysa hooyo xaawo xasan tifo waxaa kaloo ku jira asxaab kaloo badan oo labaatan gaaraya waxaa kaloo ka mid ah cabdiraxmaan cusmaan gomey amaal cusmaan gomey fu'aad cusmaan gomey maxfuud cusmaan gomey qaali cusmaan gomey iyo aabe maxamed cali nuur iyo maamo khadiijo maxamed xaydar faa'iise maxamed cali cabdi maxamed cali deeqo aadan cali sow deeqo ubaay bay ku magac dheer tahay iyo guddoomiyaha radio banaadir baa la yidhi abuukar maxamed sheekh abuukar maanso iyo agaasime ku-xigeenka radio banaadir maxamed cabdikariim cali tifaftiraha guud ee radio banaadir baa sidoo kale halkan ku jira waa bashiir cali daahir caanaboore iyo liibaan maxamuud sheekh abubakar maxamed xuseen axmed daacad iyo cabdirashiid maxamuud nuur mawliid cabdulaahi xuseen injineerka ayuu ku magac dheeryahay iyo maxamed xasan cabdulle bakaal iyo ugu dambayntii ismaaciil jimcaale jacfar waxaanay dhammaantood tahnid dhalasho u dirayaan bilo cusmaan goomey iyo nimco maxamed cali oo ay gabadh ugu dhalatay degmada shibis ee magaalada muqdisho gabadhaas waxaa loo bixiyey baa layidhi amaal bile cusmaan goomey waxaan leenahay kor oo kaalin qaad
heesta ugu horraysa een dhegaystayaashan u soo qabanana caasha waa milgaha guurka waxaa ku luqaynaya shankaroon axmed yuusuf iyo maxamed xasan barrow
maalmihii qaar baa dambihii maalmihii maalmihii qaar baa dambihii taariikhduna waa magurti maalmihii maalmihii qaar baa dambihii maalmihii maalmihii qaar baa dambihii taariikhduna waa magurti nana isku meel martiyo mamaahi ayay ku raacayni nana isku meel martiyo mamaahi ayay ku raacayni milgaha milgaha milgaha guurka haa xumay milgaha milgaha milgaha guurka haa xumay nana isku meel martiyo mamaahi ayay ku raacayni nana isku meel martiyo mamaahi ayay ku raacayni milgaha milgaha milgaha guurka haa xumay milgaha milgaha milgaha guurka haa xumay
haddaynan wada murmayn makakina aanu socon musiga iyo milay dharaara malkadu way kala caddahayoo wixii muuqda macaan haddaynan wada murmayn makakina aanu socon musiga iyo milay dharaara malkadu way kala caddahayoo wixii muuqda macaan wax maqan maqan mawd baa ka dhoweey wax maqan maqan mawd baa ka dhoweey anigu maantaan hubaayo wax maqan maqan mawd baa ka dhoweey wax maqan maqan mawd baa ka dhoweey anigu maantaan hubaayo mudaanadaan ku guuriyo mali waan saxanayaayo mudaanadaan ku guuriyo mali waan saxanayaayo maya maya mayan deeq ku hayaa maya maya mayan deeq u hayaa mudaanadaan ku guuriyo malin waan saxanayaayo mudaanadaan ku guuriyo malin waan saxanayaayo maya maya mayan deeq u hayaa maya maya mayan deeq u hayaa
waa tahay milgaha guurka ha xumayn iyo codadka shankaroon axmed haddaan intaas ku dhaafno iyo maxamed xasan barrow dhinacii dhambaalada ibraahimo mar kale
dhambaalkan caasho waxaa noogu yimid cabdilatiif barre aadan iyo maxamed suubow cabdulaahi saciid maxamed digdoor iyo xasan cabdiraxmaan xamdi jaamac baaruud iyo nasre aadan maxamed emes isaaq oo jitam loo yaqaano iyo xasan sukurow iyo xasan food cadde iyo cabdisalaan cabdulaahi cali dabar dhammaantoodna waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna hambali gaarsiinayaan xaawo luul iyo waxay yidhaahdeen abshir aadan maxamed oo arooskooda uu ku qabsoomay bardaale oo ay leeyihiin allaha ka dhigo arooskaasi kii bashbashi barwaaqa lagala kulmo aamin ayaan anaguna leenahay dhinacaygana dhambaalkanan hayo waa tahniyad aroos waxaa ugu horeeya abo faysal muxyadiin xasan gaafo waxaa kaloo ku jirta hooyo taliso nuur abti bashiir nuur baalbaalow ayaa ku jira iyo sidoo kale abti cumar nuur baalbaalow habaryar shamso iyo habaryar foos waxaa sidoo kale dhambaalkan ku jira muxyadiin faysal xasan iyo xaaskiisa kifaayo cusmaan iyo caruurtooda khuluud faysal xasan iyo muno faysal xasan iyogu dambayntii cabdilcasiis faysal xasan waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambaliyo farxad leh u dirayaan abuukar faysal muxyadiin iyo shamse maxamed muuse oo toddobaadkii hore ku aqalgalay magaalada muqdisho ducada waa xaggiina baa layidhi saaxiibayl waa tahay arooskaasi ka dhacay muqdisho ee dhex maray shamse maxamed muuse iyo abuukar faysal muxyadiin ibraahimna waxaan ugu duceynayaa arooskaasi ilaahay uu ka dhigo midkii waara loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waa tahay waxaa dhambaalkan uu nooga yimid yaasiin jaamac maxamed iyo shiine cali maxamed iyo ifraax cali maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed iyo saciid cali maxamed cali aadan maxamed aamine aadan maxamed iyo suleykha aadan maxamed maxamed cali calin injineer borow liibaan maxamed shirwac iyo sabaad maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye saado maxamed diiriye iyo dhammaanba reer maxamed diiriye waxaanay jecel yihiin inay tahaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan ibraahim cali banday iyo waxa ay yidhaahdeen marwadiisa najax cali cige oo wiil uu ugu dhashay deegaanka garanugulle oo ka tirsan degmada gaashaamo waxaana ay yidhahdeen wiilkaas waxaan jecelnaha inay caasho u duceyso magacan uu soo baxso
waa tahay aad bay u mahadsan yihiin ibraahim haddii ay intaasoo dhan ii hibeeyeen laakiin horta magaca waxaan u daynayaa labada waalid ee dhashay magaca qurxoon oo u qalma in wiilkaasi loo bixiyo u bixiyaan dhihi lahaa dhinaca ducadan waxaan leeyahay allaha ka dhigo midkii soo kora ee kaalina qaada waa tahay xaggii heesaha mar kale haddaan ku noqono haddayda waxaa ku luqaynayaa cabdiqaadir sanka
wadnahaygu gibashadi iitaaya kama goxo wadnahaygu gibashadi iitaaya kama goxo shubugu halqayntiyo hadaaqiisa hadalkiba iyo heblaayada madaayaan heblaayada suugu halqayntiyo hadaaqiisa madaafaan dadku hadalkiba iyo heblaayada madaayaan heblaayada hawaawi daqashaday kalley allahaa halisma weyne anubaa halkaad cudura lahaa lahafiifanaaye malaha go'ay kadayduba wax lama
codkii cabdiqaadir sanke ah haddaan intaas kaga gudubno dhankii dhambaal haddaan ku noqono caashaaye
dhambaal dheer oo si qurux badan loo soo qoray ayaan gacanta ku hayaa dadka dirayana waxaa ugu horeysaa hooyo muumine aadan guure iyo hooyo dahabo galab xareed iyo sidoo kale aabe idriis geesaale geelle iyo cabdi yuusuf suge iyo askar yuusuf cabdi saamiye cusmaan jaamaac zahre idriis suge iyo xasan idriis geesaale hooye xaawo aadan sheekh waa hooye aamino galab xareed iyo abti cusmaan galab xareed iyo maxamed siciid nuur iyo makaa'il cabdirashiid barre iyo caasho yuusuf muuse iyo maxamed xuseen rooble iyo ismaaciil mukhtaar cumar oranjo lagu naanayso iyo injineer cismaan axmed cismaan xuseen idriis geesaale iyo dhammaan reer suge dacash baa la yidhi iyo reer idriis geesaale waxay hambalyo aroos u dirayaan sacad cabdi suge iyo sareedo idriis geesaale oo arooskoodu ka dhacay dalka jabuuti gaar ahaana gobolka cali sabiix ducada waa caasho iyo daandure baa layidhi waa tahay ibraahimna waxaa laga rabaa inaad u duceyso sacad cabdi suge iyo sareedo idriis geesaale oo arooskoodu ka dhacay dalka jabuuti gaar ahaan gobolka cali sabiix waxaan leenahay arooskiina aamiin ee bahaydan kala siiyo ubad qarqaba dhambaalkan caashu wuxuu naga soo gaaray ciise maxamed isxaaq iyo aabe aamiin maxamed aabe aadan maxamed xuseen iyo waxay yidhahdeen yacquub xuseen sheekh xaamid iyo hooyo ambiye cali ibraahim iyo hooyo awdheerow aadan robow iyo waxay yidhaahdeen meerow maxamed nuur iyo aadan maxamed nuur iyo hugdiid maxamed nuur iyo maryan maxamed nuur iyo qureysha maxamed nuur maqsuud aadan maxamed aabe cabdi aadan iyo waxay yidhahdeen xabse xasan madkeer waxaana ay dhammaantood joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna tahniyad iyo heestanba jecel yihiin inay gaarsiiyaan abshir aadan abshir dalmar iyo xaawo cabdi aadan oo arooskoodu uu ka qabsoomay tuulada qondhood degmada bardaale ee gobolka baayo ducaduna waa daanduray leeyihiin arooskiina kala kulma nolol raaxo badan bashbashii barwaaqo iyo owlaad kheyr qabta anigana aaminayaan raacina ibraahim oo dhinaca heesaha toddobaadkan dhinacaagun baan kusoo celcelinaya marka bal heesta saddexaad ee barnaamijka dhegeystayaasha usoo qabo hawadu way iga xuntoo hee cidlaan he haabaya oo hawada waaba lagu duulduulaaya ibraahim wuxuu leeyahay ima neebsan karaba ee hawaan ku duulaya ima neebsan karo waxaad maqli jira qulaankani waa fas iyo qaala allahu tacaala isma qaban karaan qaaliyo kala daa marka dabayshaan hay haabaya iyo neefta ay igu ceshan waa tahay malaha xikmad baa ka dambaysa haye waa codkii cumar ali
dhinaca dhambaalada mar kale haddaan dhinacooda milicsano dhambaalkan waxaa diraya dadka kale ah faysal maxamed bakaal iyo maxamed cabdi cadayse iyo cabdi kamaal ibraahim iyo cadaawi cabdulaahi mukhtaar iyo ibraahim cabdi stayl baa la yidhi iyo iid qaasim warsame xasan xuseen xasan iyo abuukar axmed maxamed iyo falastiina yuusuf khaliif iyo ikraan aragsan garaase iyo sumaya cali abshir iyo hani cabdi casiis iyo aamine ifraax cabdi dhammaan dadkani waxay kala joogaan baydhabo janay magaalada muqdisho burco garowe kenya iyo meelo kale oo caalamka ka mid a baa la yidhi waxaanay hambalyo dhalasho u dirayaan maxamed cabdulaahi mukhtaar oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo baa layidhi gaar ahaan xaafadda cunaay wiilkaasna waxaa loo bixiyey baa la yidhi cabdulaahi maxamed cabdulaahi ibraahimna uu wiilkii aabihii baa lasoo qoray isagiina magac baa loo soo bixiyey laakiin hooyadii lama hay laakiin waxaan filaya inay dhegeysanayaan marka dambe ay soo dirayaan inaan hooyada lasoo ilaawin waa tahay xagga heesaha caasho balmarkan xaggaaga waxaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa heestan halkudhageedu yahay waxmaad ogid waxaa ku luuqaynaya cumar xasan rooraaye iyo qamar cabdulaahi harow
adiga igu abe
وداها وبحويصه عداها وبحويصه والوالقين كشبيو والوالقين كشبيو وارتولى كعشيقي alailah waxmaad ogid iyo codkii cumar xasan ruuray iyo qamar cabdulaahi ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada dhambaalkan caasho wuxuu noogu yimid mawliid muuse maxamuud iyo maxamed shariifa maxamed nuur iyo waxa ay yidhaahdeen khaliif muuse maxamuud iyo jamaal aadan duuse iyo hibo muuse maxamuud iyo safiye muuse maxamuud iyo mukhtaar yuusuf cali iyo maxamed mawliid muuse iyo nasre mawliid muuse iyo sacaado daahir iyo waxay yidhahdeen faadumo daahir khayre waxaana ay jecel yihiin in ay taaniid halkan uga diraan ibraahim maxamuud khayre iyo xamde cali cabdi oo isku guursaday diri dhaba waxaana ay leeyihiin reerkaasi allah ka dhigo kii isku nasta eebbana u kala siiyo ubad khayr qabaa aamin ayaa lena
anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalada dhinacayga ugu dambeeya mid ka mid a haddaan soo qabto waxaa midkan ugu horeeya adeer bile faaraax eedo aamine muusena way ku jirtaa waxaa sidoo kale dhambaalkan ku jirta ayeeyo cubtan xalane awowe faarax aw cabdina wuu ku jiraa bishaare faarax waa lagu soo daray tariig faarax ubax faarax sucdi faarax cabdilxakiin faarax cabdishakuul faarax iyo xaaji indhayare sheekh aadan guray rujaal aadan guray bukhaari aadan guray nasre maxamed cabdi dhammaan dadkan waxa ay joogaan maraykanka norway jarmalka soomaaliya ethoobiya iyo kenya waxaanay hambalyo dhalasho u dirayaan hooye aamine muuse iyo aabbo bile faarax oo wiilugu dhashay dalka norway ducada waa xaggiina waa tahay ibraahim ducada waa xaggiina ducada waa xaggiina waa tahay bilaash baan ku siinaynaa duco si niyada maaragtay nooga soo go'aysa wiilkaas waxaa leenahay allah ka dhigi kiisoo weynaada oo waalidkiis iyo dadkiisa iyo dalkiisaba wax tara aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo cibaado sheekh cabdulaahi baardheere iyo hooyo farxiyo sheekh cabdulaahi baardheere iyo hooyo muumino sheekh cabdulaahi baardheere hooyo faadumo sheekh cabdulaahi baardheere iyo hooyo zaare sheekh cabdulaahi baardheere cabdishakuur sheekh maxamed hargeysa cabdirisaaq isaaq buule iyo maxamed xasan deeqow iyo xuseen maxamed ibraahim gacal iyo salmaan nuur maxamed isaaq nuur daa'uud faysal maxamed bakaal injineer boorow kamas faarax barre ibraahim shariif bulow iyo falastiin khaliif yuusuf igraam aragsan edebsan sumaya samaara iyo hani cabdicasiis dhammaantoodna waxa ay kala joogaan muqdisho gaariso baydhabo dhadhaab diridhaba wajaale gaalkacyo iyo garowe waxayna taaniyo dhalasho gaarsiinayaan sagal maxamed cumar iyo saygeeda aadam samow xasan oo waxay yidhahdeen wiil ugu dhashay magaalada baydhabo waxaana wiilkaasi loo bixiyey bay yidhahdeen macaawiye aadan ducaduna waa xaggeena macaawiye aadam samow soo weynaa ayaan ku leenahay oo noqonkii waalidkii iyo dalkiisaba anfaca dhambaalka dhinaceyga ugu dambeeyan ibraahino waxa uu naga soo gaaray hooyo dhaqan ibraahim yarow aabe jaamac xasan cabdi guuleed yaasiin wuxuu ku magac dheeryahay guuleed rasta cabdallah deero ibraahim waxauu ku magac dheeryahay xildhibaane iyo ustaad maxamed khaliif waxauu ku magac dheeryahay ninkow iyo sidoo kale ustaad yuusuf muumin wuxuu ku magac dheeryahay subxaanyo iyo guddoomiye saacid isaaq ibraahim jaceel oo uu ku magac dheeryahay isna iyo sidoo kale cabdishakuur shaaciye ayaan yacquub isxaaq waxay ku magac dheer tahay jikow iyo waxaa la yidhi guddoomiyaha kooxda fanaaniinta jinawkey agaasimaha fanka iyo suugaanta koonfur galbeed alcadaala iyo sidoo kale mushakar cabdinaasir iyo sidoo kale musharaf cabdinaasir iyo fardowso daahir cabdi nasteexo maxamed nasteexo nuur ay ku magac dheer tahay iyo shugur ismaaciil bidhaan iyo cabdiqadar xalane axmed leek iyo doctor cadaawe xasan mukhtaar nasro jaamac xasan iyo zakariya xuseen khayre zaki iyo kamaal cabdirasaaq iyo dad kaleoo fara badan oo kala jooga baa la yiri dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxa ay hambaliyo dhalasho oo farxad leh u dirayaan waxay yidhaahdeen fannaankeenna soomaaliyeed cabdinaasir jaamac cabdile iyo xabiibo xasan nadero zuzu lagu naanayso oo ay gabadh ugu dhalatay gobolka baaya gaar ahaan baydhabo-jidnay baa la yidhi xaafadda siliga magaca gabadha waa xaggeena baa la yidhi waatay gabadhaasi ku dhalatay xaafadda siliga ee baydhabo-jidnay ibraahim bal magaceeda
gabadhaas waalidkeed ayaan ka rajaynaynaa inay magac qurux badan ay u bixiyaan waxaan leenahay inu noqo tii soo weynaata oo waalidkeed iyo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda dhambaalka ugu dambeeya gacanteeda caashi wuxuu naga soo gaaray cabdi nuur shariif cali xaashi iyo nuur maxamuud gabadhaay iyo deeq maxamuud gabadhaay iyo faadimo maxamed khaliif dirir iyo mukhtaar shariif bashiir iyo cabdikhadar shariif daahir waxayna hambali u dirayaan ayaan shariif axmed iyo khadar maxamuud gabadhaay oo arooskood uu ka qabsoomay barmiil oo ay leeyihiin isku ara ee barhayda kale si ubad qeyr qabo
anigana amiin ayaan raacinaya bal heesta ugu dambaysa ee barnaamijkan kusoo afjarayn ibraahimo kalgacalkeena fogaaday haddaan ku fara adeegnay Hee.
maxaa haray haddii lagu fara adeega weli waa la hayaa halkiisii buu taagan yahay xaggaaga ka feejignow ayaa daba socota waa tahay marka waa farriin baa la isku diraya dhinacayga waan hayaa dhinaca ka adkow ceeb ma laha ayaa ku luuqaynaya heestan ibraahim waxaa wajir ugu luqaynaya caasha cabdinuur allaale iyo xabiiba balbalaaf heestuna waa farsamo iyada ayaana gabagabo u ah barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo ay wadajir idinkugu soo jeedinayaan caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono haddii allidba toddobaadka dambe sidaa iyo nabadgelya
fogaaday haddaynu ku faraadagnay kalgacaylkeenii fogaaday haddaynu ku faraadagnay farxadi way noo hadhoweey farxadi way noo hadhoweey jacaylka fudaydin mayne xaggaaga ka foojignow farxadi way noo hadhoweey farxadi way noo hadhoweey jacaylka fudaydin mayne xaggaaga ka foojignow
ilkaha koor kaumuudan dhegtana qadaladoo furan xaantiisa furuguma mooga ilkaha koor kaumuudan dhegtana qadaladoo furan xaantiisa furuguma mooga adaan kugu faanayaayo ficilkoyga guuri maaye adaan kugu faanayaayo ficilkoyga heestaasina waxay ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay nala socodsiinayeen ibraahim daandurey iyo weliba caashi cuud sidoo kale waxay gabagabo u tahay idaacaddeenii galabnimo tan iyo inta aan ku kulmi doono idaacaddeenna fiidnimo ee toddobada xilliga geeska afrika waxaa idinku dhaafaynaa sidaa iyo galab wanaagsan
keeni ogaaday haddaynu ku fara adagnay farxadi waynoo qadhowe farxadi waynoo qadhowe jacaylka fudaydin mayne xaggaaga ka foojigno farxadi waynoo qadhowe farxadi waynoo qadhowe jacaylka fudaydin mayne xaggaaga ka foojigno
adduunyada